waa waddo caan ku ah maqaayadaha soomaalida ugu badan ee melbourne ku yaala oo aad u mashquul badnaa laakiin hadda albaabada ayaa loo laabay kuraastu waa laysa saaray oo in fadhi lagu cunteeyo xilligan waa mamnuuc sida uu ii sharxayo maamulaha maqaaxidan zamzam kijen cabdiraxmaan xaashi faarax saad indhihin ku aragtaan maqaayadan way camirnaan jirtay haddana waxaa weeye kuraastii waan laalaabnay cudurkan aawadiis la yidhahdo covid hadda cuntadii waan diyaarinaa laakiinse waxaan ugu talagalnaa in la qaato tagaway bas ah
gudaha waxaa lagu diyaariyaa cunooyinka kala duwan ee ay soo dalbadaan macaamiisha maqaaxida waana waxa keliya ee la ogol yahay in la qaato
magacaygu waa aamina waxaan joogaa muqaayada samsom kitchen waxaana dadka macaabilka ah cuntada marka hore waa la fariisin jiray haddana waxaa laga dhigay in la qaato arrimaha jirta awgeed xanuunkan koronaha ah runtii saamaan weyn buu nagu yeelay cudurkan maadaama awal la fadhiisan jiray la cuni jiray maqaayad camiran ayay ahayd haddana waxay tahay meel mataqaanaa amuud in laga guuray maadaama cudurkan iyo dowladda iyo xayiraadan la soo rogay inaan la fadhiisan karin meeshaan taas way saamaynta weyn ee nagu yeeratay in meeshaan mataqaanaa aan dadka aan siino tagweyga ganacsatada yaryar oo isagoo kale ah waxa ay dowladdu u yabohday qarashaad ay ku kabayaan ganacsigooda xilligan adag ha way jirtaa dowladdan inay caawinayso dadka small business annagoo kale ah ay ballanqaado subisay wax la soo gaaray ma hayno laakiinse way jirtaa dowladda inay tiri dadka small business ama loo yaqaan dadka ganacsatada yaryar inay garab istaagayso kaalmaynaysana maqaaxidahan waxa ay u dhow yihiin saraha dhaadheer ee soomaalidu ay ku badan yihiin magaalada melbourne soomaali waa aad u dhow eridan sida dabaqii ayaan dhexdaasa markii dhowr bood ka hor la xiray ilaa sagaalka dabaq baa u dhow xataa aan qayb ka ahayn naftigeena berigay xirnaayeen inaan cunto meesha looga qaadi jiray oo aad aan u garab istaagnay maadaama ay yihiin dad dhibaataysan ay haddana yihiin dad soomaali ah cabdiraxmaan waxa uu walaac ka muujiyey haddii dowladdu ay kordhiso toddobaadka soo aadan xayiraadda in ganacsigoodu ay ugu sii dari doonto wallaahi waxay u badnaan doontaa haddii lagu daro wakhti kale lagu sii daro in businesskan uu sii maaragtay xumaado ama kasii daraba waayo anagu dadkaas noogu soo gelaayo un baan mataqaanaa customarkeenna noo imaanaya muhiim ah haddii customer noo imaan waayaan xaalad waa dareemaysaa
afxirashadu magaalada melbourne waa qasab inta lagu jiro xayraadan adag ee dowladdu ay ku soo rogtay magaalada melbourne inkastoo deegaamada ku teedsan gobolkan victoria hadda loo ogolaaday in noloshooda si caadi ay noqoto laakiin maqaayadan aan joogo oo kale ayaan hadda la fadhiisan karin si loogu cunteeyo amba shaah loogu cabo waxaa keliya la ogol yahay cuntada iyo cabitaankuba inay yihiin qaadasho ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia